أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus aa ka idiinaysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayaa weerarka cagmarinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeelle dhexe saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda riddada ayaa ka mid noqday murtadiintii lagu laayay weerarka boos hariiri wilasaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mid ka mid ee wargeysyada ka soo baxa dalka ethoobiya ayaa daabacay maqaal si dhab ah u taabanayo ujeedka etoobiya ee qaadashada badda soomaaliya
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo sibtiya taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray deegaanka booshareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe dagaalkaas oo ahaa mid khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay afar iyo labaatan murtad oo ay ku jiraan labo sarkaal oo lagu kala magacaabo garmaqaateh iyo adeerow sidoo kale dagaalkii shalay waxaa lagu dhaawacay sideed murtad waxayna mujaahidiintu qaniimaysteen laba gaari oo mid ka mid ah uu yahay gaari zuug ah oo uu leeyahay murtadsane cabdullaa halka gaariga labaadna uu yahay gaari hartoob ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu shalay la wareegeen deegaanka alkowthar ee hoostaga degmada aadan yabaal kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta isaga carareen deegaankaasi kataib al ikhbaariya ayaa baahisay sawirada weerarka boos hareeri waxaana lagu arkayaa meydadka murtadiinta iyo qanaa'im kala duwan waxayna sidoo kale kataib al ikhbaariya shalay baahisay sawirada la wareegidda mujaahidiinta ah ee deegaanka alkowthar dhanka wilaayada bay waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen askar ka tirsan kufaarta xabashida itoobiya oo ku socdaalayay duleedka degmada bardaaleh oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bay waxauna qaraxan imaanayaa xili mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah cadowga allah jasaaka allahu kheyran walaalka cabdiqani kataib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerarka cagmarinta ee degmada balcad ee wilaayada shabeelle dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir moxamed rabbaani
أنصار الشريعة بالعوالي والسيوف المضهفات المشرفة kataib al ikhbaariya ayaa muuqaalkan oo soconaya ku dhowaad shan daqiiqo waxay ka soo saartay weerar lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiintaha ee ku sugnaa magaalada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo lagu dilay askar kuwa kalena lagu dhaawacay
بان دكان بيك وابنا بالضلال ما نبالي بالأعادي ما نبالي weerarka oo dhacay xilli aroor hore ah ayay mujaahidiintu ugu daadanayaan difaacyada cadowga waxayna murtadiintu noqdeen kuwa lagu ceersaday xaafadaha magaalada ee dhabarka laga toogtay iyo kuwa baqcararay oo iyaguna lagu shubay xerada walaalahood salibiyiinta burundi في ساح النزال تعرف الهاي جا فوارسنا الفتية كم سحقنا الكفر
daqiiqada saddexaad ee muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegaya magaalada iyo bulshada reer balcad oo si laab furan ah mujaahidiinta magaalada ugu soo dhoweynaya takbiirta
سيعلو الجهاد برغم الصعاب وتخفي الرايات في الهضاب ويسري الضياء بكل البقاع ويجلو الظلام وهذا الضباب ونطراب بالنصر يوم النزال ونساقي العدو كؤوس العقاب سنهزم جيش الطغاة القوي ونضرب بالسيف فوق الرقاب ونطراب بالنصر يوم النزال ونساقي العدو كؤوس العقاب سنهزم جيش الطغاة القوي ونضرب بالسيف فوق الرقاب ونضرب بالسيف فوق الرقاب إذا كنت ترجو
gabagabada muuqaalka waxaa lagu soo gudbinayaa agabyadii ciidan ee ay maleeshiyaadka oga carareen xeryaha ciidan iyo saldhigyada ay magaalada ka deganayeen maleeshiyaadka murtadiinta
كنت ترجو جنان الخلود فساح القتال تنادي الشباب فشمر خيا ولا تستكن وقم للجهاد وخوض الصعاب وقم للجهاد وخوض الصعاب سيعمل الجهاد برغم الصعاب
jazaaka allaahu khayran walaalka rabbaani saraakiil sare oo ka tirsanaa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka mid noqday murtadiinta lagu laayay weerarkii boos hariiri faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan hoos yimaada degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe in ka badan afar iyo labaatan askari iyo saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka ridada ayaa lagu laayay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka booshareeri saraakiil sarsare oo ka mid ah murtadiinta ayaa lagu dilay booshareeri kuwaas oo horboodayay xamlada ashaadala dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga murtadiinta ku halaagsantay waxaa ka mid ah abuukar cabdulle oo loo yaqaano garmaqaate kaas oo derajadiisa ciidan ay ahayd gaashaanla sare sarkaalkan ayaa ka mid ahaa murtadiintii lagu soo tababaray dalka turkiga wuxuuna lafdhabar u ahaa xamlada saliibiga ah ee xasan gurguurta ku cilaamiyey wilaayaadka islaamiga sidoo kale waxaa saraakiishii lagu dilay dagaalkii boosareeri ka mid ahaa sarkaal magiciisa lagu soo gaabiyey adeerow kaas oo ahaa ashaadala dirir baraha bulshada ku xiriirto ee internetka ayay murtadiinta si aad ah ugu barooranayeen saraakiishii looga laayay deegaanka booshareeri ee duleedka degmada aadan yabaal dilalka saraakiishani ayaa ku dabafiilaya kumanaan askar iyo saraakiil ah oo mujaahidiintu ay ku laayeen wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya tan iyo markii xasan gurguurta uu la wareegay hoggaanka kooxda ridada jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin walaas amniga hiiraan ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad maxamed xuseen yuusuf waa askari ka tirsanaa murtadiinta muddo shan sano ah waxauna si gaar oo ga tirsanaa maleeshiyaadka iskugu yeeray haramacad ay soo tababartay dowladda ridada turkiga askarigan ayaa isagoo taa'iba waxa uu isku soo dhiibay wilaayadda hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada booqa qable isagoona la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxa uuna sheegay dhibaatada xooggana haysata murtadiinta isagoona baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka murtadiinta magacaygu waa maxamed xuseen yuusuf waxaan ka raacay qoladaas murtadiinta ah muqdisho kii afar bilood ah ku jira iskuul bulisi kadib waxaana timid qolo turki ah oo naga kaxaysay afartan iyo shan cisho ah waxaan ku jirnay xero la yidhaahdo turkisom afartan iyo shanta cisho markaan soo dhamaysanay anigu gobol ma aanan aadin laakiinse waxaan ka qayb galay jidka dhismaha afguuyo ilaa iyo balcad aan ka qayb galay marka ilaa iyo intaan meeshaasa ka soo shaqeeyey meel kalaad aan u baxayo gobol ah muqdisho dhexdeeda leh aan joogay walaalaha maxaa kuu sheega waa liii soo dhaweeyey aad iyo aad ugu mahadsantihiin walaalaha mujaahidiinta aad iyo aad ii soo dhaweeyeen alxamdulilah dibdibana ugu laabmaa waxaana rabaa inaan sideeda xornimadeeda aan ku shaqaysto oo aabahay aan u kaalmeeyo mafahanta waxaan ka tirsanaa qolaliyda haramcas aan ka tirsanaa iskool boliisi markii laygu xareynayey boliis ahaana lay xareeyey laakiinse markii qolada turkiga ay yimaadeen waxay naga dhigeen haramcas marka shantaas sana haram casreen ahaa fasaxaan ahaa anoo fasaxa ee xaafadda joogo ayuu waalidka wuxuu dhaha haddii aad duca rabto ha u laabanin marka anigu ducada aabe ayaa iga qiimo badnaatay waa aniga hadda aabe amarkiisa qaatay oo soo tegaba hadda waxaan joogaa buqa qable oo walaayada ugu imaaday alxamdulilah si wanaagsan ay ila macaamileen hadda waxay qorshaysan aabbahay iyo hooyaday waalidiintayada alxamdulilah allah ii deysta waa ay nool yihiin inaan la joogo oo aan caawiyo oo aan la joogo ayay qorshaysan kolley waxaan dhihi lahaa inaad xor noqotaan oo aad ka soo tagtaan waxaa ku jirtaan adigoo talaan kuwa maleeshiyaadka ah laba maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale magaalada ceelbuur lagu soo bandhigay laba askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo isku soo dhibay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud jasaaka allaahu kheyran walaalka casaan mid ka mid ee wargeysyada ka soo baxa ethoobiya ayaa daabacay maqaal si dhaba u taabanaya ujeedka ethoobiya ee qaadashada badda soomaaliya haddaba warbixintaas waxaa inoo haya walaalkeen abushiba caddis isaner oo ah wargeysa caan ah oo madaxa bannaan misna laga leeyahay dalka etoobiya ayaa baahiyey maqaal dheer oo etoobiya ku tartansiiyey siday uga faa'iidaysan lahayd fursadda dahabiga ah ee ay ka heshay maamulka dabadhilafka ee somalilan una hirgelin lahayd heshiiskii xaaraanta ahaa ee janaayo labada kun afar iyo labaatankii kaas oo ay kala siixdeen saliibiga abey axmed iyo murtada muuse biixi maqaalkan uu qorayeen in lagu magacaabo aadaam daawud axmed oo wargeysku sheegay inuu yahay falanqeeya diiradda saara arrimaha amniga ee geeska afrika ayaa sheegay in heshiiska moogu uu u soo bandhigayo etoobiya wax ay ka maqneed in ka badan soddon sano is-afgaradkan ma aha oo keliya heshiis ganacsi waxay fursad dahabi u tahay etoobiya inay isu taagto awoodda koowaad ee geeska afrika doorashadu waxay u taallaa etoobiya ma ka faa'iidaysan doontaa fursaddan mase waxay noqon doontaa dhibane cadaadis dibadeed oo wiiqi kara danaheeda istaraatiijiyadeed ee fog ayaa lagu yiri maqaalkan warbixintan ayaa hoosta ka xariiqday in mooga uu etoobiya siinayo waxay weligeed jecleed oo ah inay si toosa u hesho badda kaasoo ay ku hanaan doonto labaatan kilomitir oo ah xeebta somalilan deked iyo saldhig ciidan oo aanay dowlad kale oo jaar ay bixin karin sidoo kale qoraha maqaalkani waxa uu sheegay in heshiiskan uu etoobiya siin doono madaxa banaani dhaqaale oo hoos u dhigi doonta ku tiirsanaanta jabuuti waxayna siinaysaa joogitaan istaraatiiji ah oo ku taalla baddacaas oo ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan adduunka warbixintu waxay sidoo kale dul istaag ku samaysay maamulka isku magacaabay somalilan waxayna sheegtay inay tahay saaxiib istaraatiiji ah oo xasiloon oo etoobiya ay leedahay waxaana degnaanshaha iyo nabadgelyada ka jirta somalilan ee ay ka dhigaysaa saaxiibka ku habboon himilooyinka badda ee etoobiya waxay sidoo kale warbixintu soo hadal qaadaysaa awood xumida kooxda riddada oo ay ku tilmaantay mid aanan awoodin inay maamusho xitaa muqdisho ah caasimadda oo had iyo jeer mujaahidiintu ka fuliyaan weeraro madaxyada loogu gurayo murtadiinta iyo hogaankooda qurmadan lagu daabacay wargeyska ayaa geeska kalena soo hadal qaaday waxyaabaha etoobiya ku waayi doonto haddii ay dayacdo fursadan dahabiga ah oo ay ka mid tahay luminta marinkii badda taasoo etoobiya kasii fogaanaysa ayaa la yidhi arrimaha muhiimka ah ee gobolka haddii ay ka soo baxdo heshiiska is-afgaradka etoobiya waxay inkiri doontaa ayuu yidhi qoraagu faa'iidooyin dhaqaale oo muhiim ah iyadoo ku tiirsanaan doonta khadadka ganacsiga ee qaaliga ah iyo kuwa aan la isku halayn karin haddii turkiga uu sii wado taageerada uu u fidinayo kooxda riddada soomaaliya oo uu iska indhatirayo doorka somalilan waxay halis u tahay in gobolka geeska afrika uu sii khalkhalgeliyo danaha uu ka leeyahay siyaasadda juquraafiyadeed ayaa lagu yidhi warbixinta mar lagu soo hadal qaaday siyaasadda turkiga ee gobolka ninka maqaalkani qoray ayaa yidhi go-aanka etoobiya ay ku saxiixday heshiiska is-afgaradka ah ee somalilan waa aqoonsi dhabhoo ku saabsan xaqiiqdan juquraafiyadeed ee cusub si loo sugo gelitaanka badcaas etoobiya waxay sugi doontaa mustaqbalkeeda dhaqaale iyo saameynteeda juquraafiyadeed isku soo wada xooriyo qurmadan uu ninkan qoray sida bareerka ahna u baahiyey wargeyska addis standard oo lagu sheego wargeys dhexdhexaad ah ayaa muujinaysa sida qaybaha kala duwan ee xabashada etoobiya dhammaantood ay uga go-an tahay inay xoog ku helaan qaybo ka mid ah badda soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka nuur cali warsame abushiiba guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkiis waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka oo anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageliya oo aan uga mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh رمضان مبارك وجهادكم مبارك